madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ka hadlay dilka magaalada boosaaso loogu geystay saakay paul antoni formosa oo ahaa maariyihii dekedda ayaa cambaareeyey dilkaasi waxa uu sheegay inuu ahaa mid lagu burburinayo dhaqaalaha iyo horumarka puntland falkan oo ahaa fal argagixiso ah oo aada u foolxun waa dhaqan ay beryahan oo dhan la beegsanayeen siday ummadda puntland iyo dadka soomaaliyeed oo dhan noloshooda ugu halisgelin lahaayeen hadday tahay noloshooda dhaqaale midooda nafeed iyo sumcadoodaba barnaamijkan maanta lagu dilay bawl ma aha dil loo geystay shaksi maamulaha oo keliya waa dil loo geystay ummadda puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka ha joogta ama dibaddeeda ha joogta waa dembiilayaal ka galay dembi dadka reer puntland cid kastaoo ay ku caddaata arrintaasna waxaan ka qaadi doonaa tallaabo sharciga oo ku waafaqsan arrintan ma odhan karno arrin argagixiso keliya waxa ka dambeeyana waan ogaan doonnaa waa arrin lagu baabi'inayo shacabka puntland iyo horumarkooda waxaan u baahannahay inaan dadka reer puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan in ay meel uga soo wada jeestaan in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahay rabaan ha joogaane waa inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer puntland isaga qabanayaan madaxweynaha puntland ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadayaan cid kasta oo ku lug yeelata dilkaas isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada amniga waxaan caddaynayaa anoo magaca dowladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqayso oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn waxaan farayaa dhammaan ciidamada puntland meel kastoo ay joogaan inay heegan galaan inay ilaaliyaan cadowga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba inaan wax naxariisa loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixisa u wado bulshadeenna oo ay rabto inay bartilmaamaysato haldoorka reer puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dad ka shaqeeya iyo dadka ajaanibkaa oo dalkeenna gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka waddanka qayb uga ahaadaan waxaan aada uga xumahay wixii dhacay waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku caddaado in tallaabo sharci ah oo adag oo naxariis lahayn laga qaadi doono waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo degaamadooda iyo meheroodahooda ay ku soo dhuuntaan dad sharwadayaala oo raba inay ummadan mustaqbalkeeda ay baabi'iyaan arrintan waxaan uga tacsiyeenaynaa shirkadda dowladda imaaraadka oo shirkaddaasi ka tirsan tahay bawl iyo qoyskiisa iyo waddankiisa waxaan aada uga xunnahay wixii dhacay waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay inay puntland raalli ka ahayn inay aada uga xun tahay inay meel uga soo wada jeestaan ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habaca ka dhacay ee dadka faldambiyeedka samaynaya ay mareenna waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doono waxaan dhammaan maamulada gobollada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqaysa farena meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan u diyaargaroobaan in ay wax kasta oo ummadooda lidi ku ah ay qabtaan
dhinaca kale dalladda ay ku midaysan yihiin bulshada rayidka puntland ee loo soo gaabiyo bunsa ayaa war-saxaafadeed ay ka soo saartay ku cambaaraysay dilka pawl waxayna ku tilmaameen mid lagu wiiqayo mashaariicda horumarinta iyo maalgashiga puntland sidoo kalena dowladda cusub ee puntland ayay ugu baaqeen inay ahmiyad gaara siiso amniga gobolka bari nuux muuse birjeeb v o a garowe